maanta xerada xalan ee magaalada muqdisho waxaa kusii qulqulaya siyaasiyiin iyo madax ka tirsan dowladda federaalka bal maxaa xerada xalane ka socday maanta
bismillahi alxamdulilah rabbilcaalamiin dabcan xero xalane waa meesha looga xukumo soomaaliya waa madaxtooyada soomaaliya ee rasmiga ah oo haddana ah magaalo dhaqanka iyo sharciga iyo nidaamka reer yurub leh oo dad reer yuruba ay degan yihiin intood boqolkiiba sagaashan markii laga reebo dadka kenyaatiga iyo ugandhayska ah oo u shaqeeyo waa xero dadka soomaalida ayna geli karin ka shaqayn karin wax dan ayna ka yeelan karin hadday ka yeeshaanna de dad la wada ay yihiin marka meeshaas oo soomaalida looga taliyo ayay dabcan raggii maaragtay dadka u shaqaynahayey meesha caalamka u shaqaynahayey oo soomaaliya wakiilkooga ahaa baa dee dabcan tegayo maxaa ka jiray marka
dabcan de waa waxa rasmigoo ka jiro ma garanayno laakiin haddaan hadda tusaalahaan soo qaatoo kaleeto waxaa jirtay yar nin finland degan oo ka soo dhoofahayey magaalada muqdisho oo u soo socday finland ayaa wuxuu kula kulmay airboorka nin finish ah marka waa iswaraysteen marka finishkiibaa wuxuu yidhi magaaladanada magaaladanada muqdisho waa nabade magaaladiinna muqdisho ka waran oo oola jeedo magaalada muqdisho ee xalanad waa nabade adinku magaaladiinna muqdisho ee aad soomaalidu degan tahay ka warrama say xaalkeedu yahay marka magaalada tan xalana la yidhahdo hadda waa magaalo waaye magaalo xalana la yidhaahdo waaye de dabcan magaaladaas waxaa ku taallo meesha rasmiga oo soomaalida looga taliyo dhammaan sidaa la socotaana nimanka kan beesa caalamka u shaqeeya ee maaragtay baasaboorada wato dowladahay ka tirsanaayeen hadda anagu finish baan ahay finishka safaaradooda waxay ku taallaa xalanay ku taallaa hay-adahoodoo dhan xalanay ku yaallaan marka haddaan inta soomaaliya tago aan wakiil ooga noqdo de waa inaan tagaa dee iska ribood gareeyaa oo awaamiirtii iyo wixii ka soo qaataa oo marka shaqaa ka socota meesha waddan walbo ama qof kasta oo siyaasi ah oo waddamada uu ka soo kala jeedaan oo rasmiga ah waa waddankoodii weeye aniga hadda xaqiiqatan nin finish ahaan ahay marka maadaamon finish ahay nin kasta oo soomaaliya joogo oo maaragtay baasboor ajanabi watana dee waddanka uu ka soo jeeda waa waddankiisii waaye sharciga siiyey ciyaalkiisu degan yihiin asaga wax walba oo maaragtay tasiilaada loo diyaar u ah marka saa la socotaan waxaa weliba sharwux waxaa jiro ku khasbahayo qofku inuu waddanka uu ka tirsan yahay dad matalan ruushka oo kaleeto de inkastoo reer galbeedku ay aad maaragtay oo u kacsan yihiin waa waddan waxay yidhaahdaan qofka ruushka ah waxaa waajib ku ah inuu waddankiisa ruushka u shaqeeyo meel kasta uu joogo danaha waddankiisa uu ka shaqeeyo hadduu ka hor imaadana waa dembiile laakiin ayagu kuma dhawaaqayaan laakiin waxa weeye qof kasta waxaa weeye oo ka tirsan waddamadan reer galbeedka oo dhalasho haysto wuxuu ku khasban yahay siyaasadda waddankaas inuu inuu ka shaqeeyo ouna gacan bidixayn waxaa la leeyahay amaba warbaahinta muqdisho qaarkood waxay qorayaan in xasan sheikh xalana looga wacay maxay ka dhigan tahay in madaxweyne dal dhan sheeganaya ama madaxweyne dowladda federaalka dhan xerada xalana looga waco de madaxweyne dowladda federaalka yaa u bixiyey yaa keenay yaa dhaqaalo ku bixinayo yaa ciidamo ku bixinayo caloosh u shaqaystayaal ah waa reer galbeed waay magaca yaa keenay reer galbeed baa keenay reer galbeed baa bixiyey beesha caalamkaa bixisay magaca kan ayagaa imbigaati ku soo dhisay mataqaana ayagaa ciidamada etoobiyaanka soo gelbiyey xamar keenay marka haddee haddee marka arrintu waa iska caddaa de waa dad shaqaale ah nin shaqaale ah weeye maadaama nin shaqaale ah yahayna cidduu u shaqaynahayey unbaa u yeertay wax intaa ka weyn male laakiin magaca kan la leeyahay dowlad federaal baa jirta iyo haddee dowlad federaal hadday jirto wixii dowladda ay ka shaqayn jirtay may ka shaqeeyaan maxay ka shaqeeyaan waay marka magacaas wuxuu ku yahay dulmi buu ku yahay dadka soomaaliyeed in dabadhilifyo beesha caalamka u shaqeeya la yidhaahdo madaxweynaha dowladda federaalka macnaha dadka soomaaliyeed dulmi buu ku yahay runtii waana godob laga gelayo ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed oo in hafaryo weeye waa lagu hafrayaa waa lagu dullaysanayaa marka xaq umula inuu sheegto madaxweyne dowlad federaala sababtoo shaqadii madaxweyne dowlad federaala maba ka shaqaynaya waxa ay isku merile yihiin xasan sheikh iyo kooxaha mucaaradka ah maxay yihiin
waa shaqo waa mashruuca sida ah mashruuca wuxuu saas wuxuu dhigan yahay in qoorta la isu geliyo oo la ishaysto oo dadka lagu mashquuliyo mucaarad baa jiro khalad baa jiro xagga wey macnaha waxaan maqlay maska markuu ama jiirkay wuxuu ma aqaane adigu waxaan maqlay dad qofkuu qaninayo wuu afuufaa markaasuu kabaabuyeeyaa markaasuu qaniinaa marka waa tii oo kaleeta weeye waa wax yididiilo been ah mucaarad baa jiro dowlad baa jirto waa la ishaystaa khalad baa dhacay waxoo dhan waxaa weye wax waa riwaayad la jilahayo weeye wax runa ma ahan ma kasoo kala horjeedaan waa saaxiibo laakiin haddana waa wax lagu khasbaya inay maalin walba isqaqabsi iyo ay ka shaqeeyaan marka ma aha wax ayagu ay dooranayaan waa meesha systemka macnaha de waa kubad la ciyaarahayo kubaddaana sidaas loo ciyaara ee ma ahane rag is haysto oo iska soo horjeedo oo ma aha nimanku waa saaxiibo waaye marka waxay isku haystaan oo keliya maaragtay in iyagu marka ay qof walba uu darka fadhiisto oo lacagta tan maaragtay xaaraanta oo asagu go'aan ka gaaro waxaasaa laysku haystaan ama wax dadka lagu maaweelinaya maahane niman iska soo horjeedo oo siyaasad iyo mabda isku khilaafsan midna ma ahan xasan sheekh soo hal sana uma dhinno maxay tahay xilligan waxa doorashada loogu celcelinayo mise waxaa jira waxyaabo hadda laga sii tabaabushaysanaayo
dabcan waxa weeye waa dhaqan u yaalla weeye dowladda federaalka markay hal sano ka harsan tahay inta badan nin walbaba hadda weliba weli laysma gaarin nin walba kursigiisa horey usii qaataa ninkii mushaar bixinaya inuuna mushaarka bixin baa laga yaabaa ninkii meel ka shaqaynaya meeshii inuu asaga wixii yaalloo dhan iska qaato waa wax soo jireen ah waayo oo haddana uma malaynayo wax la wareejin doona iyo wax magaciisii midna inay jiri doonto marka waa nidaam loogu talagalay markay hal sano ka dhiman tahay in buuq la bilaabo si dadka loo jahawareeriyo
maalintii shalay waxaad ka warqabtaa in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu eriyey taliyihii hay-adda nisa nin kale oo uu shalay eriyey oo mahad salaad ahna uu soo celiyey marka aad il siyaasadeed ku eegto arrimahan maxay ka dhigan tahay
runtii waxaad mooddaa xasan sheekh talana ma hayo tabarna ma hayo nin horay uu oga samray ayuu haddana maanta u dhiibay taliyaha ciidamada sidoo kaleeto marka haddee ma kuwii ma sambaloolshaha ka daray oo wuxuu door biday mahad salaad buu door biday oo sambaloolshaha ka sii daray mise wax kalaa jiro oo waxaan isleeyahay xasan sheekh dad badan oo uu ku kalsoon yahay ma jirto marka maadaama dad badan uunan ku kalsoonayn shakhsiyaad dhowr ah se afar iyo shan qof baa laga yaabaa inuu ku kalsoon yahay taasuu marka isku beddelaya kolba mid buu ku fiirinayaa laakiin sababta uu nin shala uu oga qaaday maanta ugu dhiibahayo ama waxaa jiro wax maaragtay la wada leeyahay ama waxaa jirto wax bannaanka ka ah sida dowlado ajinabi ah oo ku amrahayo inuu kolba nin u dhiibo midda labaad nimankan reer galbeedka waxay aad ugu dadaalaan meesha caalamka waxay aad ugu dadaalaan qofka ay la shaqeeyo inay karaamada kaga ciyaaraan oo ay damiirka ka dilaan oo uu gaaro go'aano iska hor imaanahayo si maaragtay aan loo aaminin oo maaragtay uuna gacantooda oga bixin marka hadee jeer waxay sameeyaan mar walbo inay baahidiisu qofka badato si mar kasta uu ugu baahnaado maaragtay dadka loo shaqaynahayo marka waxaan isleeyahay waan ayaandarada soomaaliya ka jirto iyo dadka soomaaliyeed caqligooda lagu ciyaarayo umbaan dhihi karaa wax kala ma dhihi karo